sanaad bilaha kanba ama muddooyinkii dambeba waxaa jiray saameyn ballaaran iyo kacdoon shacab oo ka jiray oo lagu kacsan yahay maamulka gooniis istaaga ee somalilan ma garan barnaamijkaas hadda muddo badan buu jiray hadda kahor waxaa dhacday in sanaadiiq la keenay oo kaarar la waday kaararka hadda kahor la waday waxaa la rabay in sanaadiiqda hadda la keeno oo lagu odeynayo in hadda la keeno maamulka somalilan in muddooyinkii dambe wuxuu waday daldurugsi iyo dalkarorsi dal aanu xaq u lahayn inuu doono taasna shacabku way waa fahmeen waxayna ku fahmeen sababa sanadii u dambeeyey ama sanadkii u dambeeyey baa soo isa soo tareeyay oo ahaa gobolka sanaag in laysku haysto ma garata iyagoo shacabku arrinkaas ka jawaabaya shacabku waxay bilaabeen kacdoon iyo banaanbaxyo ay kaga banaanbaxayaan maamulka somalilandta ay ku diidan yihiin arrinkaasu meel fiican buu marayaa maanta u dambeysay waa xanguraabaa laga mudaharaaday madamala xagare xingalool iyo carmale ma garata waa gartay marka meelaha ugu badan ee dadku ka mudaharaadayaan xageebaa ka mid a marka laga yimaado meelahaas aada sheegtay maxayse dadku doonayaan oo ay ka mudaharaadayaan
aada baa umahadsan tahay su-aal muhiima weeye meelaha ugu badan oo hadda laga mudaharaadayo waa kollay meelahan kusoo magacaabay hadaaftumo iyo beecer gaabo laftigeeda mudaharaad laga qabsoonayo oo laga abaabulayo hadda oo kacdoon uu ka jiraa oo wax xarun ay iyagu ay ka dhigteen ceergaabo laakiin maaha meelay xaq uleeyihiin arrinta sababta ku kaliftay oo dadku ay doonayaanna waxa weeyeen dadkanu waa dal ay leeyihiin dalkooda iyagoo ka jawaabaya dalkan dawlad buu leeyahay la yidhaahdo puntland ma aha dal bilaa dawlada oo aan cidi ka talin dawladda puntland la yidhahdaa dalkan ka talisa dawladda puntlandna hadba shacabku siduu aaminsan yahay un bay umaamuleysaa shacabku iyagoo dawladeeda ujawaabaya ama dawladda dhexe ha noqoto ama dawladda puntland ha noqoto iyaga ujawaabaya oo weliba dawladda puntland ay garab taagan tahay waxay sameynayaan mudaharaadyo iyagoo ku diidaya waxaa lagu khasbaya sida togaalisi ah loo soo gelinayo gobolka ma garan kacdoonka shacabka sakow sida aad sheegtay deegaanadaasi puntland bay ka tirsan yihiin marka doorkii dawladda puntland ma jira oo hadday ciidan noqon lahayd iyo hadday mas-uuliyiin dawladeed noqon lahaydba ma joogaan gobolka arrinta haddaan kaaga jawaabo weliba si fudud kaaga jawaabo doorka dawladda puntland ay leedahay way ka qaadanaysa oo iyadaaba ka taliso dee puntland baa gobolkan ka taliso lama oran karo dee puntland ma joogto oo macnaheedu wuxuu noqonaya haddii la yidhahdo puntland ma joogto waxay noqonaysaa puntlandna dee waa ka maqan tahay puntland way joogtaa ciidamada puntlandna caawa waxay kusugan yihiin hadaaftumo carmale meesha la yidhahdo xingalool barana dee awalba iyagaa joogay oo hadda lama oran karo maxaan ku rahdaa baran bay u yimaadeen oo ciidanku awalba waa joogeen waana meel puntland ay joogto oo marna ay kama maqna ma garata
waa gartay marka ma ciidamadii deegaanka ee reer puntland ba mise ciidan dawladda dhexe ee puntland ah baa jooga haddiise ciidan puntland oo oo uu joogo oo puntland ay si buuxda gobolka gacanta ugu hayso maxaa keenaya in maamulka somaliland uu yimaado oo uu sanaatiiq keeno
walaal waxaa keenaya puntland way joogtaa ciidamadii hore u joogay deegaankana way joogaan ciidamo kale oo kusoo kordhana way jiraan balse arinta aad leedahay haddii puntland joogto maxaa sanaadiiqda kalifay haddii aan kaaga jawaabo arrintaas waxaa kalifay ma aha somaliland sanaadiiqay wado ee dad deegaanka u dhashay oo iyagoo de qotal daruurigooda ama mushahar yar ka qaata ama si yar uga qaata waxay ku khasbayaan iyagoo cod ka raba meesha ama ka raba inay kusoo baxaan inay iyagu sanaadiiq soo geliyaan oo deegaan ahaan kusoo geliyaan ma garata beeshaas isaaq oo hargeysa ka talisa iyadu marna ma imaan karto bulshada gobolka sanaagna maanta jawaab bay ka bixiyeen saad la socotaana dee waxaan umalaynayaa soomaalida waxay tiradaa indhahada ku macalin oo meel walbaba maanta shacabkii gobolka sanaag waa ka kacdoomeen dib dambena beesha caalamka iyo dawladda dhexe toona uma maqlayaan gobolka sanaag waa meel laysku haysto
waxaa kale oo laakiin meesha taalla waxay ku tiri dad deegaanka u dhashay oo oo hargeysa ka yimid baa sanaadiiqda keenaya qofka deegaanka u dhashay ma wuxuu xaq u leeyahay wuxuu doono inuu sameeyo
maya xaq uma laha waa tan hadda laga kacayba oo la diidan yahayba qof qof walba hadduu wuxuu rabo keenayo marka waxay noqonaysaa meel aan xadidnayn qofku waxaanu xaq u lahayn oo deegaanku xaq u lahayn oo diintu xaq u lahayn oo dalku xaq u lahayn laga yeeli maayo qofku shaksiyan de waa ukhaldami karaa laakiin deegaanka dadka degani iyo maxaan ku rahda ayay deegaanka toonna ma khaldami karaan waxaad ii sheegtay inay kacdoon dadweyne uu gobolka ka jiro oo dadku ay doonayaan inay iska difaacaan wixii ay khalad u arkaan iyo dabcan dadkaas aad sheegtay inay somalilan ka yimaadeen meelahaad carabka ku dhufatayna waxaa ka mid a ceergaabo ceergaabo waxaan ka warqabnay inta badan somalilan baa maamusha marka taas sidee ku dhacday
maasha allah su-aashaas waa su-aashaan aada rabo inaan uga faa'iidaysto ceergaabo waa meel maxaan ku rahdaa puntland ay leedahay waana meelaha puntland aan oran karno si dayaciyana bay somaliland gacanta ugu haysay arrintaas waxaa iyadoon dawladda puntland ka tashan waxaa ka tashaday da-dkii shacabkii deegaanka deganaa waxaana la gartay oo la garowsan yahay xuduudda somaliland iyo puntland meesha ay joogto inay tahay ceelaf weyn oo xitaa ceelaf weyne xaq u leedahay dawladda puntland arrintaa shacabka baa ku tashaday inaan dooradeed ka dhicin waana waxay somalilan keensatay yada dandaansigii iyo daldurugsigii dayn weyda ma garat marka ma kacdoon ilaa heerkaasa oo doorashada somalilan la isku hortaagi karabaa ceeragaaba ka socda hadda ha walaal insha allah saasaanu kule ku rajo weynahay waana ka socdaa muhiimadana dee dawladda waxaa ka awood badan shacabka ka awood badan saa u ka warqabtaan shacabkii meel uu ka kacsan yana cidna san haddii khasab kuma geyso tuugaleysna kuma geyso gobolkan haddii ay hore uga dhici jirtay dad tuugaleys wax ku keena dib ugama dheceyso insha allah ugu dambeyn adigoo aada u mahadsan caaqil cabdiqani si xasiloonida loo ilaaliyo labada maamulna ay daris wanaag ugu wada noolaadaan maadaama dad soomaaliya la yahay maxaa ku gabagabayn lahayd oo ku talin lahayd maasha allah waxaan ugu baaqayaa dawladda somalilan sheeganaysa ee dandaansiga naga dayn weyday walaalaha iyo ana dariska nahay inta badan waxaan warbaahinta uga hadlaynaa ama telefishinada ama idaacadaha uga hadlaynaa waxa weeye nabad jacayl iyo xasiloonida nabadda in la ilaaliyo marka hore iyaga waxaan ugu baaqaynaa in aanay jebin xeerkii iyo xuduuddeeda aanu kala lahayn aanay xuduudana xuduudaha dalku kala leeyahan aanay soo dhaafin dad aanay laha xaq ulahaynna aanay doonin nabadana ay ilaaliyaan nabadana qofkii keena colaada ama daldurugsi keenabaa jebiyey xeerkaba waa sidaas ummadda soomaaliyeed iyo shacabka reer puntland iyo dawladda puntlandna waxaan ugu baaqayaa cid walba intay xaq u leedahay inay si salmiga u difaacato iyagoo aan dhibaato abuureen annagoo hadda odayaal dhaqmeed baanu nahay abuuri meyno carqalad iyo dagaalo hor leh inay dalka ka bilowdaan ummadda waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo nabada iyo wada deganaanshaha aan la iskugu xadgudbin waxaan xaq la isugu lahayn dalkan dad baa iskale dal dal anagu kuma duuli karno haddeer hargeysa ma sheegan karno ma garat marka ugu dambeyn waxaan kusoo gebagabeynayaa nabadda iyo xasiloonida iyo dariswanaaga hala ilaasho puntlandna waxaan ugu baaqayaa ha ilaashato xuduudaheeda dadka shacabka gobolka sanaagna waxaanay xaq ulahayn inaanay qaadan baan ugu baaqayaa oo aan lalogin oo waxaana xaq ulahayn faraa loo gelin musabixi wuxuu ku celcelinayay mujaahid baan ahay mujaahid baan ahay mujaahidnimaduna waa tan hadda de kacdoonka dad keentay oo dadkan wey dadka uu leeyahay mujaahid baan ku noqday waa laay